afartan iyo sideedii saac ee ugu dambeeyey waxa aan qaadnay kow iyo toddobaatan qof oo lagu tuhmayey caabuqa covid nineteen oo aanu baaritaan ka qaadnay toddobaatan iyo kowgaa qof soddon iyo afar ka mid ah waxaa laga helay oo positive ay u noqdeen ama jirkooda ku jiray viruska keena caabuqa covid nineteen taasoo tirada guud ka dhigaysa boqol iyo toddobaatan iyo saddex qof oo la xaqiijiyey saacaddan aan joogno dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliya kow iyo toddobaatankaa qof oo laga qaaday soddon iyo afar baa laga helay soddon iyo afarta laga helay soddon iyo saddex lab ayay ahaayeen ama rag halna waa dhadig ama dumar dhimasho wax dhacay ma jirto afartan iyo sideedii saacadood oo lasoo dhaafay waa ilaahay mahadi waxaase warbixintaa qayb weyn oo farxad leh ah in afar iyo toban qof oo hor leh ay ka baskoodeen oo baaritaano lagu sameeyey laba iyo saddex jeer laga waayey viruska jirkooda taasoo keenaysa tirada guud ee dadka ka bogsooday caabuqa afartan iyo labo qof